walee xalay maran seexdayo ku hadaqaayey hamiyo jacaylkaagiibay waxay hor keeneen hambaabiray hurdana diidayo haw ka soo idhiye hareeraa haddaan eegayon adigaa ka waaye hareeraa haddaan eegayon adiga ka waayey heesiyo inaan gabay tirsha way haboon tahay
allah u naxariistay xasan dirye faarax waxa uu ka mid ahaa fanaaniintii hobolladii waaberi ee soomaaliyeed kuwoodii ugu magac dheeraa ee sida aadka loogu xusuusto heese badan oo dhaxalgal ah oo isugu jira waddani iyo jacaylba iyo dhinacyo kale oo xagga fanka ah fanaaniinta ay muddada dheer soo wada shaqeeyeen ilaa iyo maalmihii ugu dambeeyey ee noloshiisa waxaa ka mid ah abwaanka dhinaca laxansamaynta iyo garaacista kabankaba ku caanka ah ee xasan sabriye xasan gareyd oo haatan ku sugan magaalada muqdisho xasan gareyd oo aan khadka taleefanka ee magaalada muqdisho aan kula xidhiiray ayaa iiga sheekeeyey taariikhdii faneed ee allah u naxariistee xasan diiriye faarax xasan diiriye saaxiib baanu ahayn allah u naxariiste wuxuu iiga sheekeeyey taariikhda markaan kugu soo bilaabo inuu sodomeeyadii ku dhashay magaalada la yidhaha saylac dabeetana markii oo isagoo yar la keenay buu hodle oo meesha kusoo koray anigu waxaan isbaranay afar iyo lixdankii kismaayo iyagoo sidee riwaayad la oran jiray alla aamin ma iisho oo ina salaaba bidda sameeyey waa garta oo maxamed maxamed yuusuf iyo iyo baxsan ayaa tirishii abtoora ka ahayn asaa abtooraha labaad uu ahaa kismaayaan isku baranay dabeetana anigu fanka barashaan ku jiray waagaas toddoba iyo lixdankii markaan fanka kusoo biirayna saaxiibtinimadeena halkaas ka bilaabatay ilaa hadda al-aanka sidaas adiguba noo taqaanay waa sidaasaan u wada soconay waa garta marka wuxuu ahaa xasan diiriye nin cod macaan oo fanaan ah oo edab le oo xataa maanta dadka la xumeeyo dadka isxumeeya isagoo iscuni jiray yani maxaa qofkani qofka kale u xumaynaya oo nin sidaasa buu ahaa nin afkiisa iyo adinkiisaba ammaan laga helo wadanina wuu ahaa actor buu ahaa riwaayaduu mateli jiray intaanaan anagu isbaran waxaa ka mid ahaa isuu qaadi jiray boqorkii quruxdaay dhalaar oo cali sugulle sameeyey isaga iyo magoolna ay qaadi jireen waxaa kaloo jirtay afqalaad aqoontu miya waa gartay marka heestii uu ku bilaabay heesaha ma xusuusan karaysaa heese uu ku bilaabay waa lagu yaqaan waa qaraami haye heelooyinkaa lagu bilaabay lixdankii wixii ka dambeeyey ay heesi timid waxaa ka mid ahaa heesihii markii raadi muqdisho la la qoray afar iyo lixdankii soorado ikaalay kuimeya nawaykan oo haboon cabdullaahi la qaado wanoyaya
ha iya muse somaad garan aad iyo aad waa badnaayeen heesuhu qaado xasan diiriye wuxuu ahaa fanaan waxa la xafidsiiyo aan looga shaki qabin oo muxafid ah marka toddobaatameyadii ayaan anigu isaan sameeyo ugu horreysay in uu qaado ciid meerta
waa garta marka laxankan adaa saaray adaana kabankana garaacayay anaa garaacayay ha walaal waa garta heestan kale ee ah maysiray jacaylna anigaa garaacayay codkana sameeyey i walaaqiyo maysiiyey dacaro weli maysasabaya waxaad iiga warantaa allah u naxariistee markaad xasan diiriye uu kugu soo dhacaba maxaa kugu soo dhaca markaad dhinaciisa fanka eegto waxaa igu soo dhaca dee muuqiisii iyo sheekadiisii iyo qosolkiisii yaraaye dadka de wax la ilaawi karo maaha walaal waxaa igu soo dhaca muuqiisii isagii wixii oo dhan ba marka waa xusuus buu ana igu reebay soomaali oo dhanna ku reebaya marka muddadii aad soo wada shaqaynayseen ee aadka u dheereed ee kasoo bilaabanaysay lixdameeyadii kasoo bilaabanaysay sidaan ka warqabno fanaanku wuxuu ka mid ahaa allah u naxariistay fanaaniinta soomaaliyeed ee heesahooda ay ciidda ka badan yihiin marka Waa runtaa.
heesaha adiga sida gaarka ah aada ugu jeclayd ee fanaanka marka uu qaadayo aada u riyaaqi jirtay kuwee ka mid ah waxaa ka mid ah Ah.
boqorkii quruxdaay waxaa kaloo jirta hees kaloo qaadi jiray walow aan ogolay inaad meel kale aad
laxan aada u wanaagsan baa saaran heeska ayaa sameeyey een, xasan Kabir.
waxaa sameeyey erayadii muusiga maxamed luulaalaha markaad qiyaasto tiro intee la Ah.
eg oo heese ah ayuu qaadaa baad is leedahay fanaanku wallaahi dhowr boqol bay gaarayaan waxaa ka sii badan wadaniga waxaan doonayaa inaan badno dalku leeyahay waxaan diidayaa in la daayo ey, oo xuseen faarax erayada lahaa codkan anigu aan sameeyey waxaa kaloo jira eh, saafi ducaale way wada qaadaan shankaroon way wada qaadaan ruwaadi ka joog adiga maaha iyo iyo eh, axmed inshaar iyo waa garta markaad xusuusato allah u naxariista een, fanaanka xasan diiriye faarax naxariistana allah siiye muxuu kaga Ah.
duwanaa baad is leedahay fanaaniinta kale ee xilligiisii jiray wuxuu uga duwanaa ballanta aad buu ugu wanaagsanaa xaq dhowrkana aad buu ugu wanaagsanaa yacni hadduu yiraa saxay baran kabacdiyan ku imaana waa kula taagnaa waxaa laga yaabaa fanaaniinta kale inay ama ka habsadaan ama yacni laakiin wuxuu ahaa nin u daacada ummadda dadka ay sidoo kale muddada dheer soo wada shaqeeyeen allaha u naxariistee fanaankii xasan diiriye waxaa ka mid ah fanaanada caanka ah ee hibe maxamed oo haatan degan dalkan maraykanka horta marka ugu horeysa caashacuuday naxariistii janna allaha ka waraabiyo janna farta fardoosa allah hage- ha geeyo ummadda soomaaliyeed uu halyeega u ahaana ilaahay samariye macad ka siiyo xasan diiriye wuxuu ahaa nin soomaali ah oo aada u qalbi wanaagsan aada iyo aadna u soomaalinimo jecel aada iyo aadna u maslaxad jecel anigu anigoo yar fanka markaan kusoo biirayna wuxuu ahaa shaksiyaadkan aada u xasuusto ee igu soo gacan qabtay ee igu ila tirin jiray ee i waanin jiray i wanaajin jiray ilaahay jannadii ha geeye goormaad bilowdeen inaad wada shaqaysaan waxaanu wada bilownay sagaal iyo lixdankii anigoo gabadh yara inan wanaagsan oo aada iyo aad xataa dhinac kasta ila tirin waa ilaahay naxariista jannaha ka waraabiya marka een, hibe maxamed maxaad ku xusuusanaysaa een, maadaama haatan uu geeriyooday xasan diiriye faarax isagoo wadankii dibadda uga maqan oo iska qurba joog oo xanuunsan waxaan ku xasuusanayaa sama jacayl badan buu lahaa soomaalinimo badanna wuu lahaa dhinaca diinta wuu u dhowaa oo dhinaca diinta u jecel buu ahaa dadka ka yaryar qof dhaqaaleeya oo soo dhaweeya oo maxayadaana wuxuu sheega oo la taliyana wuu ahaa aniga intii la midka ahayda ugu timi iyagoo yaryarba way i qiri doonaan midkaa way wada garanayaan nin sama jecelaha buu ahaa oo dadka riixina soo dhaweeya hibo heesaha aad la qaaday xasan diiriye maxaa ka xusuusataa dhalanteed heesta la yidhahdaan la qaaday shaksigan anigu oo uu lahaa allah u naxariiste abwaankaariye maxaad is leedahay waa lagu xusuusan doonaa allah u naxariistee xasan diiriye faarax wax badan baa lagu xasuusanayaa khaasatan fanaanintuu la shaqeeyey waxay ku xasuusanayaan in soomaalinimada iyo wadaniyadda iyo diinta iyo saaxiibnimadaba jecel buu ahaa inta ka yar yar in soo dhaweeyuu ahaa dadka maaragtay nin isku samaysugu weligii xasan diiriyo qof wuxuu ka sheegay ma arag waanu markhaati furayaa ilaahayna sadaqta buu odhanayaa barnaamijkeenan aanu dhegaystayaal dib ugu yara eegaynay noloshii iyo taariikhdii faneed ee allaha u naxariistay xasan diiriye faarax waxa aan ku soo afjarayaa mid ka mid ah heesaha waddaniga ah ee sida weyn loogu xusuusto oo ay wada qaadaan fanaanka kale caanka ah ee axmed cali cigaal waa heystii shukri
Oh, shaqalahaye wada shaqiya midii lagu shakaalayo nafeecaadii qalbigaaye wadnaa shaafiyeysa ididada shaqiya midii lagu shakaalaye shafeecaadii qalbigaaye wadnaa shaafiyeysa Shari'a dagma digana shuri